hits. barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaly com
duhur wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal waa arbaca waana tobanka bisha abril sannadka laba kun iyo sagaaliyo toban haatan saacadda afrikada barina waxay tilmaamaysaa kowdiyo barkii duhurnimo idaacadda dhallinyarada ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiin doona jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena waxaa ka mid ah wiil naafa oo toddobaadkii hore ka qalinjibiyey jaamacad ku taal magaalada boosaaso ayaa ugu baaqay waalidiinta dhalay carruurta naafada ahi inay waxbarashada kula dadaalaan dee lixdeeda lixaad ilaahay baa kana dhimay inaan waxba baran karin ma aaminsanayn inaan dadkaa la mid ahay oo dadka waxay samayn karaan ay sama- ay sama- aan samayn karan ma aaminsana weliba waxaan aaminsana inaan dadka meeshay gaaraan aan meel fog gaari karo marka waxaan bulshada kula talinaya iyo iyo waalidiinta ay u joogaan dadka micnihii lixdooda lixaad la inay u diraan waxbarashada goobaha waxbarashada waxaa kaloo aad maqli doontaan guddiga olombikada ee soomaaliya oo ballan qaaday inay dhallinyarada magaalada gaalkacyo u samayn doonaan tartanno isboorti ah oo dhinaca nabadda ah barnaamijkan inta uu socdo waxaan ka marnayn heesaha
jacaylka ka sikaarisay ma soconaysaa layiri siriiqda ka baxbaanisay maba siimaysaa layiri usayri badaansi
kusayri badaani sidhi waxaaad ku dhegaysan doontaan dabcan idaacadda aad kaga bogan doontaan ciyaarihii iyo weliba qodobo kale aad ku maqli doontaan hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay in uusan ku tala jirin inuu dib u soo celiyo siyaasaddiisii ahayd in lakala reebo carruurta iyo waalidiinta dhalay ee soogolootiga ay ka imaanaya dalalka latin america marka ay soo gudbaan ayna ka soo gudbaan xadka maraykanka uu la wadaago mexico uma socono inaan taasi samayno ayuu yidhi trump mar uu ka hadlayay aqalka cad shalay waxauu intaasi ku daray in siyaasaddaasi la-aanteeda ay sabab u tahay in dad badan oo maraykanka ay soo galaan iyagoo usoo safraya sida safar luga baxsi oo kale ah sida siyaasaddaasi ayaa dhigaysa in la xidho dhammaan dadka muhaajiriinta aan sharciyada haysan ee kasoo gudbaya xadka maraykanka waxaana maamulka trump uu sanadkii hore kala reebay in ka badan carruurta iyo waalidiinta oo gaarayay oo qof qaar ayaa maxkamad la horkeenay halka kuwo kalena dib loogu celiyay dalalkooda sida mexico guatemala honduras iyo el salvador xilli carruurtana lagu hayay xarun gaar ah
ra-iisul wasaaraha israa'iila benyamin netanyahu ayaa u muuqday inuu jagada ra-iisul wasaarenimo sii joogayo markii shanaad iyadoo natiijooyinka hordhaca ah ee aad oo aad la isugu dhow yahay ay muujinayaan in xisbigiisa likuud iyo isbahaysiga garabka midig ay meel fiican ka joogaan xukuumadda isbahaysiga iyadoo tirada codadka la tiriyey boqolkiiba toddoba iyo sagaashan ayaa xisbiga likuud uu ka sarreeyaa xisbiga centrist blue iyo white barty oo uu hogaamiyo beni gans oo hore madax uga soo ahaa ciidamada militariga iyadoo midna aanu awood u lahayn inuu ku guulaysto aqlabiyadda golaha kinisetka ayaa laga maarmaanaya ay noqonaysaa in isbahaysi la sameeyo waxaana lagu wadaa in xisbiga likuud iyo isbahaysigiisu ay la yimaadaan shan iyo lixdan kursi oo ka mid ah boqol iyo labaatanka xubnood ee golahani uu ka kooban yahay labada dhinac ayaa guul sheegtay saacado kadib markii codayntu ay soo idlaatay
door wanaagsan dhegaystayaal halkaaad warkaasi aad ka dhegaysanayseen waa v o a barnaamijka dhallinyarada maanta ayaadna sidoo kale dhegaysanaysaan hanad cabdi warsame oo ah wiil naafa ah ayaa ka mid noqday tobaneeyo dhallinyara oo toddobaadkii hore ka qalinjabiyey jaamacadda bariga afrika ee magaalada boosaaso hanad wuxuu ugu baaqay waalidiinta dhalay carruurta aanay lixaadkooda dhammaystirnayn inay u diraan iskuullada si ay wax u bartaan wariyaha v o a ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa hanad la kulmay waxna ugu horreyn weydiiyey waxa uu dareemay markii uu qalanjibiyey kadib waxaan ka mid ahay ardaydii maanta qalinjibinaysay een, kuliyadda b b eda qaybtan manajmentiga aad baan micnihii maanta wuxuu shucuurteeda haddaan soo koobo maanta micnihi waxay ii tahay maalin farxadeed oo micnihii dee waana sugayay maanta oo kale insha allah laakiin weli farxad badan baa iisii dhiman oo waxaan aaminsanahay maanta inaan aysan dhammaan waxbarashadii ay u baahan tahay maanta inaan sii wadi doono halkaan ka sii wadi doono maanta waa qalin bedeshay laakiin ma qalin jibin insha allah waxaan rajaynayaa inaan guul ka badan intan inaan sii gaari doono insha allah imisa baranaysa kuliyaddan kuliyaddan waxaan baranaya afar sano waa tahay hanado waxaa ka mid tahay ee, dhallinyarada maanta qalinjebisay ee, haddana waxaa tahay ee, nin dhallinyaro ah oo aan lixaadkiisa dhammaystirnayn ee, goobta markaa soo gashay dadweynuhu aad ba u kaceen ee, ardayda kula qalinjebinaysay iyo kuwii kale oo kasoo qaybgalaba bal waxaad iga warantaa sidee kugu suurta gashay inaad waxbarat wallaahi een, waxaanoo kale oo micnihii ii sahlay inaan waxbarto een, waalidkay oo dee tan iyo lix iyo toban sano baan hadda wax baranayay labiiyo toban sano oo iskoola iyo afar sano oo jaamacad ah ayagoo ila garab taagnaa hil iyo iyo hoyba iyo dhammaan ardadii aan isku asxaabta ahaynoo afartaas sano oo aan la soo qaatay waxbarashada la soo dhiganayay marka bal waxaad iga wartaa ee, markaad ee, fasalka fadhidid oo kale ama aad ee, goobtan xafladda aad timi oo kale bal dadweynuhu dareen noocay kuu muujiyaan wallaahi waa dareenkan lama cabi karo maanta waa ujeeday waan filaya waa joogtay markii aan magacayga lagu dhawaaqay ardadu iyo micnihii intii garanaysa magacayga inay micnihii dee si aan shucuurtooda ay- shucuurta ila qaybsadaan inay farxad inay kor u wada istaageen marka waxaan ii ahayd micnihii wax farxada aad ay micnihii ugu mahadsan yihiin dhammaan ardadii iyo intii kale oo xafladda kasoo qayb gashay dhalinyaro badan oo adoo kale abaa jira oo aan lixaadkooda dhammaystirnayn maxaa odhanaysaa dhallinyarada dhallinyarada kale waxaan odhanayaa een, weynay ka faa'iidaystaan wakhtiga ay haystaan iyo dhallinyaronimadooda qofku haddii uu micnihii dhallinyaro yahay ma ahan in haddii ay xubin ka mida jirkaaga haddii aad micnihii xag rabi a ku weydi inaad micnihii dadka kale ka harisid anigu waxaan aaminsanahay maanta inaan dad badan oo micnihii oo u qaba lixaadkooda u dhamman yaho u qaba micnihii dee markii la fiiriyo ay isdhahaan ninkaa xoogaa waa ka bahalkaysantay Inaan- inaan maanta ka dheerayo ama micnihii meesha ay u fakarayaan ka fakar duwan aan ka fakar duwan oo ka fakar dheerahay Ee, kuliyadda bartay waa maamulka iyo maaraynta ee, ma rajaynaysaa ee, kuliyadda bartay inaad ka miro dhalisid oo aad ee, bulsho badan maamushid insha allah waa iigu tala talada iigu jidhaa inaan dalkan iyo dadkan wax kaga qabto waxaan maanta bartay mar raba inaan micnihii gurigayga iyo reerkayga inaan la fadhiisto naftayda intaan wax ugu qaban horta waa inaan dadka bulshada wax ugu qabto waan jecel bulshada waxaan leeyahay waa in laga faa'iidaystaa dhallinyarada wax baratay oo sida anigoo kale ah oo fahansan wax badan maantay laakiin dee intii laga faa'iidaysan lahaa qof xoogaa iska qabqablaayo micnihii soo booday oo kale nin dhala- dhallinyaraha iyo aqoonyahan oo dalkan iyo dadkan raba inuu si micnihii horumar ay ku gaaraan waa in lagaga faa'iidaystaa waan- waan isbahal waalidiin badan baa jira oo dhashooda ee, aan lixaad ku dhammaystirnayn oo guryaha iska jooga oo qaba in qof aan lixaadkiisa dhammaystirnayn aan waxba baran karin bal maxaa ka aaminsaneed aad markaa taas waa been waaye waxaan ka aaminsanahay qofka haddii uu labadiisa waarid ba qofka horta baa inuu wax barto bay ka imaan kadhaa anugu ma aaminsanayn markaan micnihii dee lixdeeda lixaad ilaahay baa kala dhimay inaan waxba baran karin ma aaminsanayn inaan dadkaan la mid ahay oo dadka waxay samayn karaan ay same- ay same- aan samayn karan ma aaminsanayn weliba waxaan aaminsanahay inaan dadka meeshay gaaraan aan meel ka fog gaari karo marka waxaan bulshada kula talinaya iyo iyo waalidiinta ay u joogaan dadka micnihii lixdooda lixaad la inay u diraan waxbarashada goobaha waxbarashada inay ku dadaalaan si ay qofkaas looga looga dhigi lahaa qof midho dhalah qofka hadduu isa marka lixdiisa lixaad hadduu la-yahay ma ahan qofka inuu ha- wuu baran karaa maaha inuu ka haro waxbarashada ee qofku wuxuusa waxba baran karin markuu maskaxdiisa ay- aysa fadhin dadka micnihii lixdooda lixaad la iyo dadka lixdooda lixaad u dhan yihiin waa seem haddii uusan qofku maskaxda lahayn maskaxdaasaa lagu kala duwan yahay bilaadanka isku si- isku sibaan u tagnaa isku sibaan u dhaqanaa isku isku- meeshay ka boodaan baa ka boodnaa Wadaan mudan.
kaasi waxa uu ahaa hanad cabdi warsame oo wiil naafa islamar ah intaasina ka qalin jebiyey jaamacadda bariga afrika magaalada boosaaso wuxuuna u warramay wariyaha v o a yuusuf maxamuud yuusuf qodobo kale ayaanu soo socday iyo ciyaarihii dabcan balse markan dhinacii heesaha haddii aynu jallecno fanaanka xuseen shire jaamac iyo heesta suleeqa ayaan idiin soo qabanaynaa
jacaylka ka sikaanisayid ma soconaysaa layin siriiqda ka baxbaanisay maba siimaysaa layiri kusayri badaansi sidaa maaha layiri jacaylka ka sikaanisayid ma soconaysaa layiri siriiqda ka baxbaanisay maba siimaysaa layiri Thank you. subxaanka maqbaa la yiri surmakadisbaani sirin sinama kuma haraa la yiri sabaan kuwad baani sirin suurtagalbaa haa la yiri santaagaleebaani sirin subxaanka maqbaa la yiri surmakadisbaani sirin sinama kuma haraa la yiri sabaan kuwad baani sirin suurtagalbaa haa la yiri Santuro arbaani siri sochongo baalay wiri sarbe hadal baani siri saxwe daada layri sikale baa wax fano sawiga daaf baalay Santuro arbaani siri sochongo baalay wiri sarbe hadal baani siri saxwe daada layri sikale baa wax fano sawiga daaf baalay Asami ruuxii dugsada sadkiisa ma waaye saxiya qalad wixii dhacana xaal baan ka siinayaa sole qasiman maalina o'ol sidii hore ii ahaa sole qasiman maalina o'ol sidii hore ii ahaa asami ruuxii dugsada qasadkiisa ma waaye sax iyo qalad wixii dhacana xaal baan ka siinayaay asole qasiman raalina qaba sidii hore ii ahaa asole qasiman raalina qaba sidii hore ii ahaa xabiibka xogi ii ahaa macaan siiman sax iyo qalaad wixii dhacayna xaal baan kaa siinayaa suleeqa siman raalli noqo sidii horey ahaw waa codka fanaanka xuseen shire jaamac dhegaystayaal haddaynu heestaasi intaasi kaga soo gudubno haatanna aynu u kacno dhinaca iyo gaalkacyo guddida olombikada soomaaliya ayaa sheegtay in magaalada gaalkacyo uu ka bilaabmay dadaallo la isugu keenayo laguna dhiirigelinayo dhallinyarada magaalada si ay u xoojiyaan nabadda iyo isdhexgalka iyada oo loo adeegsanayo ciyaaraha amaba isboortiga waryahayaga magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa arrintan ka waraystay guddoomiye ku-xigeenka guddiga olombikada soomaaliya faadumo cali nuur ugu horreyna waxa uu weydiiyey ujeeddada socdaalkooda
maalmaan ku suganahay gaalkacyo ilaa iyo bisha kowdeedii ilaa iyo maanta oo ay ugu dambeyso oo maalintii bisha fe- eh, abril ay tahay sideed muhiimadda ay olombikada soomaaliyeed u timid ama ay u qabanayso waxaa waaye horta bisha lixdeeda labadii kun iyo saddex iyo tobankii ayaa general assemblyga u n-ta lagu aqoonsaday loona aasteeyey inay noqoto maalintii horumarinta ciyaaraha iyo nabadda marka sanad walba xamar bay ka dhici jireen Eh, dad badanoo ku andacoonaya xamar maxay wax walba uga dhacaana waa aragnay bishii february aakhirkeedii ayaa waxaa gaalkacyo yimid aniga iyo guddoomiyaha guddiga olambikada soomaaliyeed cabdulaahi axmed rabi oo indhiindheenaynay gaalkacyo nabad badanaana looga soo sheegay isboortiga siday ay u daneynayaana naloo soo sheegay baahida ay qabaan iyo garoon la-aanta haysatana waa u imaanay marka assessmentiga aan sameynay ayaa waxaa nooga soo baxday gaalkacyo inay bislaatay oo diyaar tahay dhalinyaradeedii ay is ogolaadeen dhalinyaro marka madasha iyo gruub kaloo nabadda ka shaqeeyo iskood isu abaabulo ayaan la kulanay guddigii isboortigaan la kulanay iftiinkii marka noo soo baxay dartiis ayaa waxaan go-aansanay sanadkan olombikada xamar meeshay kaga qaban jirtay inaan soo wareejino oon gaalkacyo qabano oo isdhexgal u sameyno labada dhinac ee koonfurta iyo waqooyiga aan ka saarana magacii ahaa dowlad goboleed iyo calan iyo wax kaleeto sidaa ku arkaysa calankii soomaaliya oo labada gacmood is haysto waa dhallinyaradii oo nabadoobay oo ka shaqeeyey ummadii reer gaalkacyo oo walaalowda awalna walaalaha ahaa colaadii ku dhex jirtay ka baxday marka olombismka sidiisaba wuxuu ka shaqeeya horumar isboorti iyo dhiirigelin isboortiga marka wuxuu jebinayaa derbiyada baryariska jiro oo ay keento ama qabyaalada ama daroogada ama kala qaybsanaanta gaalkacyo marka tii baan ka aragnay um, annagana waxay naga ahayd dhiirigelin inaan gacan ku siino dhallinyarada iyo dadka reer gaalkacyo dhalinyarada gobolka waad la kulanteen markii aad fiiriseen kaalintii nabadda gobolka ay ka qaateen maxaa idinkaga muuqata wax aad iyo aad u fiican oo aad iyo aad loogu farxo dhalinyaro iskood intii isu abaabulay aan qofna waxba ka rabin isa soo aruursaday dheheen maxaa dan noo ah mustaqbalkii wadankan annaga ah annaga dhalinyaro ah dadkan jinni odayaashan iyo dadkan ay dirdirtay siyaasadda inta meel iska dhigna magaalada nabadeedii ma samaysanaa marka waxaan ka aragnay da- dhalinyaro bisil u bisil nabad iyo deganaansho inay helaan oo walaaloobaan oo sidii lagu aqoon jiray soomaaliya ay ahaan jirtay dad soo celiyaan ku aragnay olomikada dhalinyarada kaalintaa marka ee dadaalkaa muujisay maxay ku taakuleynaysaa wax alla wixii tabar oo hesho hadday noqoto in garoomadii ay dhisanayeen laga caawino contribution u doono inaan wacyigelin badan u suubino inaan u qabanno ciyaarahan isdhexgalka ah ee inaan qabanno maratoonno sidii eh, tii daraadoo kale ama socod ama orod kubad cag kubad kolay eh, tennis wax kasta oo dhallinyaradaas isu keenayo oo farxadooda iyo nabadooda xoojinayo inay ku taage- taakuleyso ayay go- olombikada ka go-an tahay waana say noogu bilaabatay guddi bay samaysteen midaysan oo sportis guddigaasa wuxuu ka sha- ka shaqeyn doonaa maxaan ku idhahdayy isku xirka dhallinyarada iyo horumarinta iyo wacyigelinta waxaa noo qorshaysan haddii ilaah yarada inaan imaano seminaaro u qabanno nabadda uga sheekeyno faa'iidada isboortigu leh u sheegno isboortiga sidiisaba waa isu keenaha iyo nabadeeyaha bulshada ee kulamaad la samayseen ee labada gebi dhalinyarada ku dhaqan ee waxyaabaha sida gaarka ay idinkugu sheegayaan oo caqabadaha ku ah ama u baahan inay ka gudbaan
waa infrastructure dhismayaal wadankii wuu naga burburay wakhtigii kacaanka ma xaafad kastaa waxay lahayd goob lagu ciyaaro oo multi sports ayaa jiri jiray sidii wadankii u dumay ayuu isboortigiina u dumay maamulkiyaa dumay isboortigiyaa dumay dhallinyaradii nafteedaa duntay aqoontiyaa hoos u dhacday dadkii aqoonta lahaa wax dhintay iyo wax wadanka ka tag ka tagay noqdeen jiilkan cusub marka waa in loo helaa xirfad waa in loo helaa garoomo ay ku ciyaaraan wa- in waxay u baahan yihiin waxa ugu muhiimsan waxaa waaye dhismayaal iyo iyo cilmi aqooneed oo lagu kobcinayo garashadooda iyo aqoontooda isboorti contributionkooda ay ka geystaan inkastoo hadda dhalinyarada gobolka ay isdhexgal badan iyo dadaal badan uu ka muuqda haddana si looga gudbaa ee, kala qaybsanaanta labada gebi ay ku kala dhaqan yihiin ee, olombikada miideen qorshaysan tahay in garoon dhalinyarada mideeya oo hal ee, garoon u ah inaad u hirgelisaan xaqiiqadii garoon horta waxaa dhisi karo dowlad dhaqaale fiican leh garoon kubad lagu ciyaaro mid dayaarad ka soo degto dekad furdooyinka oo kale dowlad baa dhisto olimbikada dowlad ma ahan waa fraction hoos yimaado international olympic committee waa noo qorshaysan tahay inaan kuwooda u xoojino hadda ay haystaan oo ay dhistaan mustaqbalka hadduu ilaahay yidhaahdana aan u raadino hal garoon oo dhexdhexaade oo isaga imaadaan oo ka dhexeeyo laakiin hadday gaalkacyo leedahay laba garoon oo fiicfiican derbi kale xiraya ma jiro cabdulaahi ciise iyo cawaale waa laba nin oo taariikh ku leh magacyaha la siiyaa aa ku tusayso way ka maqan tahay marka caqabadii haddii cabdulaahi ciise oo qurux badan imaado ciyaaraha la qabanayo waa la aadayaa ama ha ka yimaado maxaa la dhihi jiray kismaayisalkeeda ama ha ka yimaado gardafuuy reer gaalkacyo garoonkii cabdulaahi ciise oo habeysanay qabaan marka kaasaa mideen kara ama cawaalo fiican oo dhisanaa jira inta hadda cawaalo markuu dhammaado cabdulaahi ciise la dhisayo cawaala ka wada dhexeeyo marka wax u kala qaybsan male dhallinyarada
faadimo cali nuur oo ah gudoomiye ku-xigeenka guddida olombikada soomaaliya waxaanay magaalada gaalkacyo ugu warramaysay waryahayaga cabdiwaaxid macalin isaaq haatana dhegaystayaal wararkii ugu dambeeya dhanka ciyaaraha aan idinku wareejiyo jamaal axmed cismaan
aad baad u mahadsan tahay cabdixakiin maxmuud shirwac kulan wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horrayno shalay waxaa la dheelay kulmo ka tirsan james leaga naadiga liverpool ayaa wacdara ku dhigtay naadiga f c borto kulan ka tirsan champions leaga gaar ahaan kulanka lugta koowaad ee wareegyadan oo hadda labadan kooxood ay isku arkeen ciyaaryahan nabi keita ayaa noqday ciyaaryahanka ciyaarta islamar ahaantaasina goolka koowaad ku furay kulankaasi goolashii layska dhaliyey oo uu caawiyo ka ah ciyaaryahan roberto farmino daqiiqadii shanaad ayuu dhaliyey keita waxaase mar kale farmino uu isaguna dhaliyey goolkii labaad daqiiqadii lix iyo labaatanaad shan daqiiqo kadib markii goolkaasi labaatan daqiiqo kadib markii goolkaasi hore ay dhaliyeen nadiib kubadda cagta ee liverpool taasina waxa ay ka dhigtay in aan wax gool ah layska dhalinin qaybtii dambe ee ciyaarta iyo inta ka dhinnayd qaybta hore ee ciyaarta intuba liverpool ayaa sidaasi hadda natiijo wanaagsan ku sidata oo lugta labaadna ay sugaysaa in ay u safarto naadiga borto gegadeeda tottenham hotspur iyo manchester city iyo kulan kale oo indhaha lagu hayay ah oo xiiso badna labada kooxood ayaa waxa ay markaasi soo bandhigeen ciyaar ay dadkii taa- daawanayey ka wada heleen marka la fiiriyo qaab ciyaareedka labada kooxood inkastoo manchester city ay inta badan kubaddu iska haysatay fursado dhowrana ay markaa gool ku dhalin karaysay ay samaysay balse ayna dhalinin ha yeeshee gooli waxba ayaa lagu awuutroonaaday nadiga tottenham ayaana guusha raacday ciyaaryahan hong min son ayaa daqiiqadii toddobaatan iyo sideedaad goolka ka dhaliyey naadiga manchester city marka laga reebo kulankaasi wuxuu ahaa kulankii ugu horreeyey ee labadan kooxood ee ingiriiska ka socda ay yeeshaan tottenham iyo manchester city marka ee yurub marka la fiiriyo boqol iyo konton iyo toddoba kulan oo labada kooxood ay dheeleen waa kulankii ugu horreeyey oo yurub marka ay timaado ay labadan kooxood isarkaan waxaana manchester city ay kulamadii hore ee soo dheeshay ay ahayd kuwo soo badiyey koob iyo toban kulan oo ka mid a lix iyo tobankii kulan ugu dambeeyey ee naadiga sparska la soo dheeshay hal marna bareejo ayay gashay afar marna waa laga badiyey iyadoo la- sparska aysan koox ka tirsan ingiriiska yurub kala kulmin kulan ka tirsan koobabka yurub laga ciyaaro tan iyo kun sagaal boqol todobaatan iyo saddexdii markaas oo ay la ciyaartay naadiga liverpool lagu soona awoodranaaday samafinalihii koobkaasi ueva oo naadiga liverpool ay hore ugu sii gudubtay maanta waxaa dhici doonaa kulamo xiiso kale oo xiiso leh ayax waxay la ciyaari doontaa naadiga yuventus labadan kooxood ayaa waxa ay markaa midba mid kale doonayaan in uu sii gudbo ayax yuventus ayaa markoodii sagaalaad is arki doona dhammaan kulamada yurubka laga ciyaaro ee champion iyo kulamada kale waxaana ay noqon doonaa markii ugu horreysay oo ay is arkaan tan iyo labada kun iyo afartii kooxda dalka holland ka socota ayaanan garaacin koox talyaani ka socota tan iyo markii ay koobka ku guulaysteen kun sagaal boqol toddobaatan iyo saddexdii ciyaar markaasi ay gooli waxba guusha ku raacday yuventus ayaa aan laga adkaanin sagaalkii kulan ee ugu dambeeyey ee ayax ay la ciyaarto koob yurub ka tirsan oo uu ku jiro kulankii bareejada champions leaga markaas oo labada kooxood ay rigoorooyin ku kala baxeen sidoo kale kulamada kale ee dhici doona marka laga soo gudbo kulankaasi ayax iyo yuventus ayaa waxa uu yahay kulanka manchester united iyo barcelona oo isaguna indhaha si weyn loogu hayo labadan kooxood ayaa haddaan idin dulmaro kulmadii ugu dambeeya ay yeesheen waxau noqon doonaa kulankii ugu horreeyey ee labadan kooxood ay yeeshaan koob ka tirsan champions leaga tan iyo sanadkii laba kun koo iyo toban finalihiisa markaas oo wembeley saddex gooli gool naadiga barcelona ay ku awoodroonaatay manchester united ayaanan ka guuldaro kala kulmin koox yurub mar yurub marka ay timaado ee, naadiga barcelona marka la fiiriyo kulamada ay la ciyaartay oo kulanka ugu horreeyeyna ka dhacay gegada old travord maadaama kulankan uu ka dhacayo old travord ayaa naadiga kubadda cagta manchester united waxa ay sanadkii iyo champions leaga ay kaga soo awoodroonaatay naadiga barcelona gool iyo waxba kani kulankan wuxuu noqonayaa kulankii toddobiyo tobanaad ee champions league quarter finalaha ay naadiga barcelona ay ciyaarto marka la fiiriyo waxaana ay rikoorkaasi la mid noqonaysaa naadiga bayern munich oo iyagu labaiyo toban kulan isku xiga champions league quarter finalahaasi gudbay marar hore waxyaabaha kusoo kordha natiijooyinkaasi waan idiin soo gudbin doonaa hadduu ilaahay raahdo kulamadaasi iyo sida ay kooxuhu u kala ciyaaraan xubinta ciyaarahana halkaas ha inoo joogto
waa gaag dhegaystayaal jamaal axmed cismaan aad buu mahadsanyay wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaaraha inala socodsiinayey haatanna aynu ku wada nasanno codka fanaanada qadra cumar duunle iyo weliba heesta dood
Thank you waagaa dhegeystayaal heestaas ayaanu ku gabagabayn doonaa idaacaddaeeda duurnimo barnaamijka dhallinyarada maanta waa jamaal axmed cismaan iyo anigoo cabdixakiin maxamuud shirwa oo idaacaddeeda la socodsiinaya tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo